ishacyaha cutubka koowaad kan waa wixii ishacyaha inaamos la tusay ee uu ku arkay wax ku saabsan dalka yuhuuda iyo yeruusaalem waagii ay cusiyaha iyo yootam iyo aaxaas iyo xisqiyaha boqorada ka ahaayeen dalka yuhuuda samooyinkow maqla dhulkow bal wax dhegayso waayo rabbigu wuu hadlay oo yidhi carruur baan quudiyey oo koriyey oo iyana way igu caasiyoobeen dibigu kan isaga leh wuu yaqaan oo dameerkuna waa yaqaan meesha uu wax ka cuno ee sayidkiisa laakiinse reer binu israa'iil waxba ma yaqaanin oo dadkayguna waxba garan maayaan hoog waxaa leh quruuntan dembiga badan iyo dadkan xumaanta ku raran iyo dhashan xumaanfalayaasha iyo wiilashan si xun u macaamilooda iyagu rabbiga way ka tageen oo waxay quudhsadeen ka quduuska ay reer binu israa'iil dib bayna uga noqdeen bal maxaa mar dambe wax laydinku dhufan doonaa oo aad u sii fallaagoobi doontaan madaxa oo dhammi waa bukaa oo qalbiga oo dhammuna waa taagdarayahay madaxa iyo manjaha inta ka dhex leh innaba caafimaad male laakiinse waxaa ku yaal nabro iyo burbur iyo boogo cusub lama awdin lamana duubin oo saliidna laguma dhayn dalkiinnii waa cidla magaalooyinkiinniina waa la gubay oo waddankiinniina shisheeyayaal baa hortiinna ku cunay waana cidlada sidii waxay shisheeyayaal afgembiyeen oo magaalada siyoonna waxaa looga tegey sidii waa beer canab ku dhex yaal iyo sidii buul beer khijaara ku dhex yaal iyo sidii magaalo cadow hareereeyey haddaan rabbiga ciidamadu dad aad u yar inoo reebin sida sodom baan noqon lahayn oo sida gomorana baan noqon lahayn taliyayaasha sodomow rabbiga ereygiisa maqla dadka gomorow sharciga ilaahayaga dhegta u dhiga rabbigu wuxuu leeyahay allabaryadiinna tirada badanu bal maxay yihiin waan ka dhergay qurbaanno guban oo wanana iyo xoolo burbuuran baruurtood kuma faraxo dhiigga dibida iyo ka baraarka iyo ka horgida toonna markaad u timaadaan inaad i hor istaagtaan bal yaa weyddiista inaad barxadahayga ku joogjoogsataan mar dambe ha ii keenina qurbaanno aan waxtar lahayn kooxu waa ii karaahiyo bilaha cusub iyo maalmaha sabtida iyo isu yeedhidda shirarkaba uma aan adkaysan karo oo xataa shirka weyni waa dembi bilihiinna cusub iyo ciidihiinnaba naftaydu way nacab tahay waa ii culays inaan u adkaysto waan ka daalay oo markaad gacmihiinna ii soo hoorsataanna indhahayga waan idinka qarinayaa oo markaad tukasho ku noqnoqotaanna idin maqli maayo waayo gacmihiinnu waa dhiig miidhan maydha oo isnadiifiya oo falimihiinna sharkooda indhahayga hortooda ka fogeeya oo sharka aad samaynaysaan daaya inaad wax wanaagsan samaysaan barta oo caddaalad doondoona oo kuwa la dulmay u gargaara agoonta gartooda u qaada oo carmallada u muddaca rabbigu wuxuu leeyahay haatan kaalaya oo aynu u wada fiirsanne inkastoo ay dembiyadiinnu guduudan yihiin sida baraf cad oo kaley u caddaan doonaan oo inkastoo ay cascas yihiin sida suuf oo kaley ahaan doonaan haddaad raalli tihiin oo aad dhega nugushihiin waxaad cuni doontaan dalka barwaaqadiisa haddiise aad diiddaan oo aad caasiyoodaan waxaa idin wada baabi'in doonta seef waayo afkii rabbiga ayaa saas ku hadlay magaaladii aaminka ahayd oo caddaaladdu ka buuxday sidee bay dhilow noqotay waxaa ku jiri jirtay xaqnimo haatanse waxaa jooga gacanku dhiiglayaal lacagtaadii wasakh bay noqotay khamrigaagiina waxaa ku qasmay biyo amiiradaadii way caasiyoobeen oo waxay u wehel yeeleen tuugag oo mid walbana wuxuu jecel yahay laaluush oo wuxuu daba ordaa abaalgudyo agoonta gartooda uma qaadaan oo dacwadda carmalkuna hortooda ma timaado haddaba sidaas daraaddeed sayidka ah rabbiga ciidamada oo ah ka xoogga badan ee reer binu israa'iil wuxuu leeyahay way anigu nacaybiyadayda waan ka nasan doonaa oo cadaawayaashaydana waan ka aargudan doonaa oo haddana gacantayda waan ku saari doonaa oo wasakhdaadana aad baan kaaga nadiifin doonaa waxaaga aan saafi ahayn oo dhanna waan kaa bixin doonaa oo waxaan kuu soo celin doonaa xaakinnadaadii sidii markii hore oo kale oo la taliyayaashaadana waxaad ka dhigi doontaa sidii bilowgii oo kale oo dabadeedna waxaa lagugu yeedhi doonaa magaalada xaqnimada iyo magaalada aaminka siyoon waxaa lagu soo furan doonaa caddaalad oo kuweeda noqdayna waxaa lagu soo furan doonaa xaqnimo laakiinse kuwa xadgudba iyo dembiilayaasha isku mar baa la burburin doonaa oo kuwa rabbiga ka tagana waa la wada baabi'in doonaa waayo way ku ceeboobi doonaan geedihii aad jeclaateen oo beerihii aad doorateenna waad ku qasmi doontaan waayo idinku waxaad ahaan doontaan sida geed caleyntiisu dhadho iyo sida beer aan biyo lahayn kan xoogga badan wuxuu noqon doonaa sida shootali oo kale oo shuqulkiisuna wuxuu noqon doonaa sida dhimbiil oo kale oo labadooduba way isla guban doonaan oo lama demin doono iyaga